أصحاب الكرام sallama tasliiman kaiira wabacd darskii fiqigaa baynu ku dhex jirnay waxa aynu qaadanaynay kolba baab si guud mar ah baabkani wuxuu ka hadlayaa alimaan wanuduur dhaarta iyo nadarka oo dadku marar badan way dhaartaan mararka qaarkoodna nadar bay galaan marka taa iyo xukunkeeda ayaa aynu arki doonaa insha allahu dhaarta shayga la yidhaahdaa wuxuu u qaybsamaa waxay u qaybsantaa dhaarta saddex qaybood yamiinu muncaqida walyamiinu alkhamuus wa yamiinu lagwi dhaartu saddexdaasay noqotaa dhaar waxaa la yidhaahdaa marka hore iyadoo magaca ilaahay lagu dhaarto an yaxlifa shaksu bismin min asmaa'ihi tacaala ilaahay magaciisa magac ka mid ah ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa sala waxaa ka mid noqon kara diinta ilaahay qur-aanka ilaahay qur-aankaan ku dhaartay diintaan ku dhaartay waxa weeyaan si kolka loo eego dee qur-aankii waa sifadii ilaahay marka horta bal inta sifooyinka iyo asbaada ayaa la isla waafaqsan yahay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxau ihi man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarta ama ha iska aamuso marka halkaa waxa uu nebigu diiday waxyaabaha kale lagu dhaarto xadiidku waxa uu soo baxay wakti asxaabta qaarkood sida cumar ibnu khadaabi oo kale ayaa aabihii ku dhaartay waana iska dhici jirtay qofku inuu aabihii ku dhaarto markaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam war qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarta ama ha iska aamuso asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa oo sideedaba waxay sheegaysaa marka aada shay ku dhaaranayso waa waxa agtaada ugu qadarin weyn waxa agtaada ugu qiimo iyo qadarin weyn ayaad ku dhaaranaysa kaasina inaga agteenna waa ilaahay subxaanahu wa tacaala saa daraaddeed buu uhi war qofka dhaaranayaa ilaahay ha ku dhaarto asmaa'adiisa iyo sifaadkiisa haddii kale ha iska aamuso dembi buu galayaa waxaa inaga qudhigeenna iska dhacaysay dumarkuna inay dhaar gaara lahaayeen ragguna uu dhaar gaara lahaa qohor iyo xaraalaa jirayey waatii geela iyaga la qaadaabaa jirayey garabkaaga waa tahangeeli ku banneeya xaasaa la daldali jira dumarkuna waataan aabbahay waayaa ama waataan adhaxda ka jabaa ama waataan sidaa noqdaa waa nooc dhaarahum marka dhaar dadka qaarkood ba haddii maalan la idhaahdo hebelo waxaas inay sidaa yihiin ma wallaahi ba wuu iska marayaa laakiin haddii la idhaahdo ma waa ti qoodh iyo xeraa qoodh iyo xeradaba aad ka jabtaaba wuuse soo taagaya wuxuu odhanaya bal horta aan iska hubsado ama la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa iyadoo dhan kale looga soo wareegayo xoogga iyo xawada iyana wax kale ahaayeen wax kale ayay ahaayeen waayo ama xila furka waar waxaa la odhanayaa qoodhiyo xaraale iyo xila fur iyo walle intaa noo wada mar waxaasoo dhan baa istabahaya ila wixii mushkilada mujtamacaagu leeya waa in la sheegaayo markaa waa laga yaaba wallahi inuu ku dhirrido laakiin xela furkaabuu iska soo taagaya qodhiyo xalaalahaabuu iska soo taagayaa si uun marka taasi waa waa nidaamka jaahiliyada iyo diinyaraanta eh waxaa laga maarmaana qofku inuu garto dhaartu inay tahay shay aada iyo aada weyn waxa uu ku dhaaranayaana magacyada ilaahay iyo sifooyinkiisa waa inay noqotaa saa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku tilmaamay mar labaad dhaartu ma haboono inuu qofku carabkiisa ku badiyo oo carabkood iska barta dhaarta waxay keenaysaa in been aada ku dhaaran karto ayay keenaysaa ilaahayna waaba diiday subxaanahu wa tacaala waxaa rabbi uhi walaa tajcalu llaha curbatan liaymaanikum dhaarihiinna magaca ilaahay kabdhig ha uga dhigina kabdhigga ma taqaana tuutuuga weli ma riday baalka yare lagu dhugtame ee reer magaalka qorigiisa ah ee lagu shiish barto bahal baa loo dhigaa kabdhig baa la ydhaahdaa oo xabaddaa lala eegtaa markaa qofku marna wuu la helayaa marna wuu la seegaya bahalkan wax lagu garaacaya wax badan baa ku dhacaya kabdhiguna waxa wey meeshii murjinka iyo waranka iyo kabbaa lasoo dhigi jiro oo markaa lala dhici jiray marka magaca ilaahay ha ku badinina carabkiina oo curda yuu noqonin dhaarta carabkiina ha ku badinina wallaahi wallaahi wallaahi dilaal saylad ku raagay walluhu ku rafta ha kaga dhigin oo walihiisaa badan weeye macnaha waaya taasi waa taa weeye marka dhaarta xukunkeeda ayuu kaasi noqday waxa labaad oo ahayd maxaa lagu dhaaran karaa waxa saddexaad oo iyaduna qodob ah xikmadda ku jirta dhaarta waa qadcu alkhusuuma waannizaac had iyo jeer in dadka lagu kala jaro ayaa sharcigeennu uu u soo rogay maalan marka had iyo jeer la waayo caddayn wax caddayna shayga loo yaqaano albayinaat caddayn buuxda kolka la waayo waxa dhaarta loo keenay liqaطci الnisaaci wاlkhusuumaat si muranka iyo dooda uu usoo afjarmo dee qofkii loo dhaartayna waa inuu aamino waa inuu aamino oo uu ku kalsoonaado dhaarta oo loo gudbo xagga qeybteeda markii hore aynu ishaarnay saddex qaybood bay noqonaysaa alyamiin اlmuncaqid dhaar guntantay wayamiin lagwi iyo dhaar aan guntamin oo magacaa loo yaqaano walyamiin alkhamuus iyo dhaarta yamiin alkhamuus la yidhaahdo waxa uu qofku ka dhaaranaya ama ku dhaaranaya hadduu la xidhiidho maadigii tegey maadigii tegey hadduu la xidhiidho waxay noqonaysaa inuu ama run ka sheegayo ama been ka sheegayo hadduu run ka sheegayo dee waa sax hadduu been ka sheegayo waxaa loo yaqaanaa alyamiin alkhamuus waa dhaarta qofka dembiga dhex gelisa kamsigu dhex gelin buu ahaa qofku dembi buu sidaa u dhex dhumbanaya dembigaa faraha badana uu galayna wuxuu keenayaa inuu cadaab dhex galo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka warramay dunuubta waaweyn markaa wuxuu ku daray alyamiin alkhamuus dhaarta beenta ah ee qofku wax horoo dhacay uu leeyahy inaanay waxaasi sidaa noqonin baa intaa dhaar iga tag waxaa inaan la igu lahayn waa waxu dafirayu diidayo waxaa inaan la igu lahayn baa intaa dhaar iga tag ama waxaa inaan hebel ku leeyahay alyamiin lqamuus dhaarta beentaa weeye qofkii wax dafiraya ama ha dhaarto ama qof markhaati ha dhaarto labadaba dhaarta mustaqbalka soo socda uu qofku marayo iyaduna waa yamiin muncaqid dhaar guntantay iyo yamiinu lagwi dhaar lagu tilmaamo magaceeda yamiinu lagwi oo qur-aankuna magacaa u bixiyey oo ah qeyb gooniya marka yamiinu lmuncaqid waa dhaar guntamaysa waa ta aada dhaarnimo ugu tala gasho waxay tusinaysaa cala alxafi waalmanci wataxqiiqi alkhabar saddexdaasa had iyo jeer ku jira dhaarta noocane la ydhaha waa dhaar guntamaysa waa mid uu qofku sababtu u dhaaranaya ay tahay lilxafi inuu cid tirtirsiyaa buu doonaya inaad caynkaas yeelaysaabaa wallaahiya ama manci buu uga jeedaa waxbuu ka joojinaya inaanad arrintaa gelin ayaa iga wallaahiya wuu ka joojinayaa markaana ama taxqiiqu lkhabar ayuu samaynayaa war buu xaqiijinayaa markaasaa wuxuu leeya in arrinkaasi caynkaa yahay ama hebel yimi ama hadalkaa uu yidhi ayaa wallaahiya waa taxqiiqu lkhabar war buu xaqiijinaya saddexdaa mid unbaa ka soo baxa had iyo jeer dhaartaa marka hadduu isu soo taago qofku inuu dhaarto yemiintaa waxaa loo yaqaanaa waa yemiin guntantay ko yemiinu laqwi waxa weeye ta had iyo jeer qofku dhaarnimo aan uga qastina carabku un jiro carabka carabkay safmar ku tahay qofkii waxaa le war kaale ila soo qaday wallahi ku raaci maayo kaale halkan fadhiisana wallahi ku raaci maayo waar sidaasay tahy wallahi maaha hadiyo jeer tan carabka iskaga soo noqnoqonaysa in dhaarnimada looga jeedin weye caaisha radia allahu canha ayaa ka warrantay oo waxay tidhi waa qowlu rajul ninka hadalkiisii balaa wallahi laa wallahi saasuu leeyahay qof waxa uu leeyahay laa wallahi balaa wallahi wallahi waa caynka wallahi inaanay ahayn saasuu odhanaya waaya marka naarnimo ugama jeedo laakiin carabkii baa maraya wallahi waa caynka wallahi maaha wallahi way saasay caaisha ku fasiraysa qawlu rajuli laa wallahi balaa wallahi caynkaas ku fasiraysa laa yuaakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum dhaara hadiyo jeer aa carabkiina saa u maray ilahay idin qaban maayo laakiin wuxuu idin qabanaya bimaa caqadtum aymaan wixii aa wallanimo uga qasadeen waaya dhaarta noocaas ee qofku uu dhaaranayo waxa uu ku dhaartay baa la eegaya haddii uu yahay shayga uu ku dhaartay wax macsiyo iyo dembiya wuu ka kafaaro gudanayaa inuu dembigaa sameeyana ma aha arrintaasi waa muhiim weeye waa muhiim nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyay idaa xalafta calaa yamiini fara'ayta khayraha khayra minha fakafir can yamiinika waati aladii huwa khayr mutafaqu calayhi xadiidkaa bukhaari iyo muslim ku sugan baa nebigu qofka muslimkaabuu la hadlaya wuxuu ku halqabsaday cabdiraxmaan ibnu samura ayuu ku halqabsado la hadlay laakiin dee waa qof kastoo muslima ayuu nebigu la hadlaya war markaad aragto markaad wax ka dhaarato dabeedna aada aragto wixii aad ka dhaaratay samayntiisu inay khayr tahay ka tegiddiisuna dembi tahay waxaad samaysaa waxa khayr ka leh dhaartiina kafaara gud ka bixi inaanan salaad tukanin buud ama inaanan hebelow kula hadlin dee dhaartaa fulinteeda ma khayr baa ku jira maya waa macsiyo waa dembi markaa taasoo kale samayn maayo dhaartii kusii adkaysan maayo ee dhaartaa wuu wixii uu ka dhaartay wuu samaynayaa waanu ka kafaaro gudanaya sidai abuubakarba uu sameeyey radia allaahu canhum isagii aabihii allaha ka raali noqdee markii inantiisii caaisha wax laga sheegay ayaa dadka qaarkood oo ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa nin muuminiinta ka mid ahaa markaasuu abuubakarna ninkaa uu biilin jira oo dee waxa uu ka mid ahaa dadku masruufi jiray kolkaasuu yihi ninkaa inaanan wax masruufa siinin oo sidii aan waxu siin jiray aanad u siinin kol hadduu dee inantii meel kaga dhacay baa intaa wa layga yahay waa ka ilaha yihi walaa ya'tali ululfadl minkum wasacati an yu'tuu uli lqurba ilaa akhir alaaya dadka fadliga lihi yay ka dhaaran masaakiintii ay wax siinayeen iyo agoomihii inay wax siiyaan ha siiyeen dhaartana ha ka kafaaro guto marka siibaa abubakar yeelay nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu leeyahay marka aad wax ka dhaarato wixiina aada aragto ka tegiddiisu inay dembi tahay wixii khayr lala kaalay marka waan dhaartay ha ku adkaysani weeye macnuhu inaanan hebel la hadal baan ku dhaartay inaan inaan waxaa sameeyaabaan ku dhaartay war dhaartu uun eeg wixii aada samaysay wixii aada ka dhaaratay uun dib u eeg ma samayntiisaa khayra ma ka tegiddiisaa khayra wixii khayrahun samee buu nebigu ku leeyahy dhaartana ka kafaaro gudo kafaaro gudkii muxuu yahay sida aayadduba ay tilmaamayso waxa weeye saddex miskiin oo wax la siiyo hal mar la dhergiyo waxaan leehay toban miskiin idcaamu casharati masaakiin toban miskiin oo hal mar la dhergiyo ama iyada oo dhar loo xidho haddii uu intaa qofku kari waayona inuu soomo imise maalmood saddex maalmood waxaa ka sii horreynaysay qoor in la xoreeyo laakiin dee ma hayno markaa iminka waxaa yaalla un in masaakiinta hal mar uu qofku dhergiyo toban miskiin ama dhar uu u xidho ama uu saddex cisho soomo haddaanu intaa kari karayn masaakiinta wax dhergiyo unbaa la siinaya hal mar hadduu doonayo qofku u wada heli waayo kafaara gudka hal mar marna shan ha siiya marna shan ama saddex iyo saddex iyo afar wuu ka dhigi karaa shardi maaha inay wada jiraan toban miskiinun baa ilaahay aayadda uu ku yidhi sida aayadda ilaahay uu ku sheegay min awsadi maa tudcimuuna ahliikum buu ilaahay leeyahy waxa aad reerihiina siisaan kiisa dhexdhexaadka ah raashin qaaliyana laguma laha sii raashinkuna inuu dee jabnaado oo adoo beriis iyo dee cunaya baasto ama raashin wanaagsanoo macal kudrada inaad qamadi dee tidhaahdo iyo wax qaraxa u dhiibta maaha waxa weeyaan inaad iyaga wixii saa aayaddu ay tilmaamaysa ka dhexaa la siinaya xagga marka la eego dharka laftiisa dee wax u noqon kara dhar shaar shaar surwaal surwaal qamiis qamiis saas oo kale laakiin haddaad tidhaa koofiyado midhan gashada ama sharabaado midhan dee taasi arrin noqon mayso waa nooc caamayna taas wax lagu xisaabtamayana wixii dhar u noqon karo hadduu dhuuni yahayna iyo raashin yahayna inuu dee u noqon karo wax wax u tari kara ayaa muhiima ilan maaragtay ilaahay caamaynta ma ogole lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun samafalka gaari maysan jeera waxaad jeceshihiin aa wax ka bixisaan waaya marka dhaarta wixii lagu dhaaranaya baynu sheegnay xikmadeedii xukunkeedii waxaa kaleynu tilmaanay qofku goormuu fulinayaa dhaarta goor maanuse fulinaynin haddii uu dhaartii jebiyo maxaa kafaara gud noqonaya intaaba waa in aynu xusnay weye iyo dhaarta aqsaamteedii qaybaheedii yamiin lkhamuus walyamiin lmuncaqib walyamiin lagwi saddexdaa ka ay tahay waa inaad garataa waaya haddii qofku dhaarta uu shardi ku xidho iyadana wuu heli karaa wuxuu nebigu uhi man xalafa calaa yamiini faqaala in shaa allahu falaa xinsa caleyh xadiidkaa saxiixa ah uu dhaartay markaasu uhi inshaa allah inshaa allah inshaa allah kuma dembaabayo haddii aanu wixii samaynin tacliiq buu uga jeeday markaa ma tabarug baa mise waa tacliiq waa marka tabarug oo tacliiq uga jeeda bay leeyihin culimadu ee aanu barakays keliya ahayn waaya dhaarta dhaar dusmayn lama ogola ma taqaanaa dhaar dusmaynta waxa weeyaan haddii masalan qof uu ku dhaarsanayo oo adiguna aada si uga jeedo qofkana si u jeedo qofkaasi siduu u jeedaa un bay noqonaysaa waxa uu leeyahay ninkaasi waxaygii buu qaatay waxaygii baan ka doonayaa lacagtaydii ayaan ka rabaa wuxuu leeyahay waxaagii shilin ka mida inaanan haynin ba intaa walla igu yahay iyadoo doolara buu hayaa ya wixiisiiyoo doolara ayuu hayaa matalan markaasuu leeyahay waxaagii shilin ka mida inaanan haynin ayaa intaa walla iga yahay dee wuu ku rumaystay dhaartii way haysataa un way haysataa un ama geelaagii qaalin ka mida inaanan haynin buu leeyahay awr iyo waxyaabo kaloo hayaa maarata geeliisii ka mid a wuu ka yar hoos tusayaa nebigu wuu tilmaamo wuxuu ihi alyamiinu calaa niyati almustaxlif dhaartu qofka ku dhaarsanaya sida uu aaminsan yahay un bay u dhacaysa sidaad adigu u dhigaysa maaha laakiin waa sida uu isagu aaminsan yahay sidaa uu ku qancay ayaa lagugu xisaabinayaa marka ilaahay lagama hoos tuso taasina waa markuu xisaabtankeeda la weeyey intaa waxaynu raacin lahayn oo isaguna baabkan la xidhiidha mararka qaarkood wuu inaga dhacaaye dhaarta had iyo jeer dumarka raggu uu ku dhaarto masalan heblaaye haddaanad waxaa samaynin hal dalqad baad iga furantay ama haddaad waxaa samayso hal dalqad baad iga furantay waa tusaale un ama haddaan arrinkaasi sidaa noqonin intaasaad iga tar marka taasi waxa weye waxaa loo yaqaanaa yamiinun fi alaaq ama xalfun fi alaaq culimadu waxa ay ku tilmaamaan maadaam saddexdii arrimoodee dhaarta ay ka muuqanayaan inay nooc dhaaro tahay marka aimada laba qowl bay leeyihiinoo jumhuurtu waxa ay ku tegeen in waxa uu furay uu dhacayo hadduu hal dalqad furay hal dalqad baa furmaya hadduu laba furay labaa furmaya kolba wixii uu furay unbaa dhacayo qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin mee waa dhaare kafaara gudkii un ha bixiyo heblaaye haddaad waxaa samayso dalqad baad furantahay buuri ya markaa wixii bay samaysay dumarkana lagamaba karaba haddii had iyo jeer wax aad ku xidho ood dhoolla tuskaa u dhiibto iyana dhanka kale ugu dhufanaysa ha isku dhalaasheen marka hadday wixii samayso maxaa kula gudban kafaara gudkii unbaad bixinaysaa bay leeyiin aimadu aimada qaarkood baa saa ku tegey qaarkoodna waxay leeyiin maya waa dhalaac maalan madhabta shaaficiga oo kale iyabaa waxay ku tegeen inay dalaaq noqonayso furiin waxay ku sababeeyeen dee goortii dhaweyta waa tii aynu soo xusaynay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuhi man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmud qofka dhaaranaya ha ku dhaarto magaca ilaahay marka meeshiina magac ilaahay oo yaallaa ma jiro waa dalqad asmaadiisi iyo sifaadkiisi midna laguma dhaaranin markaa dhaar noqon maysee waa dalaaq iyo furiin qolyaha qaarkoodna wuxuunay ka eegeenuun xagga xasiga iyo manciga iyo waxyaabihii aynu sheegaynay ayay ka eegeen adu waa masale khilaafiya oo habka loo daliishanaya naska ayaa kala aragti ay ku noqdeen culimadu waaya taasina waa baraarujin lahayd waxaa baabkan oo kale la socdo halkan lagu sheegaa shayga loo yaqaano nadarka nadarku waxa weeye qofkii oo isku waajibiyo shay aan waajib ku ahayn nader inagu maxaynu idhaahnaa nidar bay malaa yidhaahdo nidar ilaahay taasun bay xagga nuunkuun bay kasriyaan laakiin waa annadr nadar weeye nadarku markiisa hore in wax lagu nadraa ma haboona waayo nebigu waxa uhi inahu laa yaati bikhayr wa inamaa yustakraju bihi min albakiil mutafaqun calayh waxa uhi nadarku khayr ma laha laakiin qofka bakhaylka ah ayuunbaa wax lagaga soo dhuftaa bakhayl aan waxba ku siiya unbaa shabakadaa nadarka kuusoo gelaya dabeetana wixii ku nadrunbaa muslimku ka qaadanaya marka horeba sadaqo aanu bixiyeen buu isku waajibinaya wuxuu leeyahy inaan intaasoo maala bixiyaabaa nadar ilaahay ugu galay kow dee wuxuuna laleeyahy dhig uun faral buu noqday marka ninkii adayga ahaa ee had iyo jeer laga yaabo inaan waxba laga heleen kolkuu nadar sameeyo yustakhraj min maali maalkiisa wax laga qaadanaya taasi waa xagga xukunkiisa nadarka isaga ah saddex qaybood baa loo qaybinaya qofku waxa uu ku nadray inuu waajib yahay iyo inuu macsiyo yahay iyo inuu mubaax yahay saddexaasaa loo qaybinaya ama si kale haddaynu u dhigno waxa uu ku nadray ma waxa weeye shay dembiya mise waxa weeye shay iska mubaaxa oo jaa-isa mise waxa weeye shay sunno ah hadduu ku nadro qofku wax macsiyo iyo dembi ah ma fulinayo nadarkaa laakiin kafaara gudkii unbuu bixinaya kafaara gudka nadarka iyo kafaara gudka dhaartuna waa isku mid oo waa ti aynu kafaara gudkii dhaarta soo sheegnay kafaarat alyamiin unbaa kafaarada nadarkana noqonaysa man nadara an yudiica allaha falyucطihi waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi muttafaqun calayh nebigu wuxuu leeyahy qofka nadar ku gala inuu ilaahay adeeco oo shay daacaa qofka ku nadraa dee ha fuliyo laakiin qofka macsiyo ku nadra yuu fulinin ee kafaara gudkii ha bixiya buu rasuulku leeyahy marka wixii macsiyo iyo dembiya lagu nadra lama fuliyo nadar waxa aan ku galay oo nadar ilaahay aan ku galay inaan hebel dilo buu leeyahy ama aan dakhro ama aanan dib u salaamin ama aan xoolihiisa qaato waa tusaale de waa macaasi waa dunuub ama inaan khamrigaa cabo waxuun dheh wax dembiya un tusaale usoo qaado uma dhaqaaqaya macsiyadaa sidii dhaartaba aan loo oofinaynin kafaara gudka xaggiisiibuu ukacaya taasi waa mid hadduu qofku ku nadro shay waajiba ma guntamayo inaan salaada duhur ee maanta tukadaabaa nadar ilaahay ugu galay haye dee nadarku muxuu soo kordhin jiray waajib buu wujuub buu soo kordhin jiray cibaadadanina marka hore iska waajib ahayd markaa iijaab lwaajib taxsiil lxaasil shaygii waajibkaad isku waajibisay waa waa shay xaasil haal xaasil garaysay macnaheedu buu guntamin weye wuxuu la mid yahay inaan waxba jirin marka kaas wixii waajiba waxba maaragtay nadarkeedu ma guntamayo waxa yimid nadarka shayga sunnaha ah kaa weeye ka uu nebigu leeyahay qofka ku nadra inuu ilaahay adeeco ha adeeco wuxuu ku nadray inuu intaasoo salaadoo tukado oo sunno ah inuu intaasoo sadaqa bixiyo oo sunno ah inuu maaragtay xaj isagoo xajkii hore xajka islaamka gutay ayuu nadar ku galay inuu soo xajo inuu intaasoo maalmood soomo waa cibaadooyinkii sunnaha ahaa ayuu nadar ku galay cibaadadaa sunnaha ahayd unbaa waajib noqonaysa cumar bin khadaab nebiga wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam nebi allow berigii jaahiliyaddii ee aan la islaamin baa waxaa nadar ku galay inaan beytullaahi alxaraamka habeen ictikaafo waa intii aanu islaaminba bal ka war ma fuliya dee ictikaafka sunnuhaa beytullaahi alxaraamka la ictikaafaya awfi binadrika buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nadarkaaga fuli habeenkii iska ictikaaf weye waaya marka cibaado kasta oo sunno ah oo qofku uu ku nadro waxa habboon in uu fuliyo sunnaha ah waaya marka nadarkana xukunkiisu saasuu noqonayaa muxuu ku nadray baa qofku la isweydiinaya haddiise nadarkaa uu oofin karo shay khayra uu yahay iyo sunnaha ha oofiyo haddii shay macsiyaa uu yahayna kafaara gud ha ka sameeyo kafaara gud ha ka sameeyo ninbuu n nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam halkaa taagan isagoo dadka la hadlayo mimbar ku taagan markaasuu yihi warkaasi muxuu ahaa ninka halkaa ku taligani bacadka markaasaala waxa uu waa abu israa'iil ninka la idhaahdo wuxuu ku nadray inuu maanta o dhan halkaa taagnaado oonu hadlin oonu waxba cunin oo u soomanaado balka war wuu isxidxidhay markaa wuxuu yihi soomkiisana ha fuliyo dee waxnaha iska cuno meesha ana iska fadhiisto waar iska fadhiisa dhaha oo naftaada feejig heeganka ka saar dhe oo wax iska cunaa wax iska cab soomka oo dhaacadiyana fuli taasuu rasuulku jahayay calayhi salaatu wasalaam xukunkii nadarku waa kaa weeye iyo maaragtay qeybaha uu leeyahy markaynu si kooban u sheegno intaa markaynu kasii gudubno waxaynu u geli lahayn fiqiga islaamiga ayaa qeybsama dhowr qaybood qayb waxa ay ka hadashaa qeybta mucaam cibaadaadka qeybta caqiidada iyo qeybta cibaadaadka soomka salaada xajka zakada iyo qeybta nidaamka mucaamalaadka wada socodka dadka iyo heshiisyada saxeexaana taana waynu soo dhaafnay iyo nidaamka qoyska taana waynu soo aragnay iyo nidaamka dhaxalka oo isaguna la xidhiidhaa dee si kooban aynu usoo ishaarnay iyo nidaam aljinaayaat waalcuquubaat waalxuduud dadku had iyo jeer dad la aragiya dhib la aragiya hawluu iska yeelanayaa bani aadamku sidaa darteed marka had iyo jeer uu duulduul ka yimaado ama dhibaatooyin uu geysto maxaa qofkii la soo gudban ama sharcigu sidee buu qofkan u ciqaabaya waaya oo qofkii marka uu qoys yeesho ee dhaqaale uu yeesho ee uu dhergo inaanu iska joogin waa laga yaabaa uu wax dakru wax dilo bal taa cuquubadeedii baa la sheegaya halkan waaya marka halkan waxa uu ku xusayaa nidaamka dilka dilka waxa la yidhaahdo iyo cuquubada uu sharcigu u dhigay marka horese waxaa kasii horeeya waxa dilka la yidhaahdo naf bani aadam ahoo dilkeeda ilaahay oo xaaraantinimeeye oo la dilo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay min akbar alkabaa'ir dunuubta waaweyn siba qofka muslimkaa dilkiisa kabaa'irta waaweyn buu ku daray rasuulullahi maxamed sala allahu calayhi wasalam suuratu nisa haddaad akhridana inta ilaahay cadaaba ee uu u yabahay qofka qof mu'mina gardarro u dila ayaa iyadana aad ka akhrii karaysaa aada iyo aad bay u badan yihin nusuusta ka digaysa dilka qofka mu'minka ah khatarta uu leeyahay waaya qofka bani aadamka ahi xaq buu leeyahay xuquuqdiisana waxa u horeeya awalu xuquuqiha xaqulxayaa xaqaa inuu noolaado marka haddii loo diido lagala dagaalamo xuquuqdiisa kii u horreeyo ahaa xaqulxayaa inuu noolaado dee maxaaba jira waxba soo hadhi maayaan lidaalik baa islaamku wuxuu ilaalinayaa xaqulxayaa markaa ka hortag buu u sameeyey wixii dilkiisa khatar ku ah halkaa aada arkaysa ee nidaamyada kale ummadaha kale ay ku odhanayaan dee dilku horta ha dhaco waar ma ahe mid ba ay dilayo khatar baa jirta maanu arag weli isagoo ku dilay waa nooc isdhagoolaynay maogti ay ku dhagooleynayaan waxa islaamku uu mamnuucay wax kala daayo qofka in laga naxiyo ayuu mamnuuc ka dhigay wuxuu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam in bir saa loogu fiiqo ayaa uu maaragtay mamnuuc ka dhigay ama qori ha ahaado ama waran ha ahaado in wax wax wax dili kara lagu ciyaaraba ayuu rasuulku mamnuucay isagoo maaragtay khatartan ka digaya wuxuu diiday qofka masjidka soo gal ah haddii uu murjin sito ama waran buuri waar afkiisa ha qabta buuri si aanu muslimka iyaga ugu waxyeelayn hadduu cid bahalku jeexayo ama uu sarayo isaga ha saro jariibadda noocaas aada iyo aad bay u khatar badan tahay runtii qofka muslimkaana dhiiggiisu aada iyo aad buu u qaali u yahay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay qofka muslimkaa dhiiggiisu ama dilkiisu adduunyadan oo dhan oo meesha ka baxda inuu ka ay ka sahlan tahay adduunyada gedigeeda oo meesha dhaafta oo ka baxda ayaa ka dhib yar ilaahay agtiisa qof muslima dilkiisa waxaa kaloo xusay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofka in saddex midun loo dili karo markuu wax dilo ama uu zani lmuxsan qof xaas hore soo maray uu yahay ee uu sinaysto ama uu islaamka ka baxo ee uu ridoobo saddexdaas in midun loo dili karo waaya qur-aanka kariimkaa haddii aada akhrido suurat lmaa'ida ilahay wuxuu tilmaamay qofka qof dila inuu ka dhigan yahay dadkii oo dhan isagoo wada laayay maxaa sababay hadda midunbuu dilay waxaa sirta ku jirtaa ay tahay bay leeyihin culimadu xurmo keliya ayay leeyihiin nafahan dilkoodu mamnuuca yahay hal gidaar oo keliyaa ku gudban gidaarkaa haddii uu mar dumiyo qofku oo uu dhagarqabe noqdo oo uu midh ku quusto intii kalena way way u dhib yar tahay inuu dilo ilaan qofkani karaamo dadku ay lahaayeen buu meel kaga dhacay isaga laftiisu markii hore wax wax kaga gudbanaayeen buu jebiyey inuu caadaystaaba laga yaabaaba midda kale hadduu naf dilay maxaa gidaarahe kaga gudban intii kalena min ajli dalika katabna calaa bani israa'iil annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi اlardi fakaأnama qatala الnaasa jamiica waman axyaahaa fakaأnama axya الnaasa jamiica qofka naf dila iyadoon dilkaa xaq u yeelanin waaba isagoo dadkii oo dhan wada laaya oo kale absad mithaal dadkeennu had iyo jeer qofka wax dila waxay idhaahdaan hebel waa dhiig qabe ama waa dhagar qabe soo wax jira maaha waa dhagar qabe bay yidhahdaane ninkaa iska ilaaliya waryaa ma dhagar qabi baad u hadashay maanta dirqad ku baxsata markaa waxa ay qabaan kollay qofkani nooc kuusa inuu yahay oo odhanayo qaar horeba waa dishee hadday aakhiro noqoto kolleyba ahlunaar baad noqonaysaa kana raaci dee waaqicuna wuu kasii markhaati furaya rasuulku wuxuu xusay sala allahu calayhi wasalam nin sagaal iyo sagaashan dilo u yimi mid cibaadaysanaya oo ihi war towbad ma leeya aasuu ihi xaggaa towbadda kuu jirtaa intaasoo dhan baabaad soo laysae dee adna hoo buuri isagiina boqol buu kaga dhigay waa dhagar qabe macnaha waxaynu sii fasiraynaa qofku hadduu mid dilo inuu caadaysan noqonayo sidan aayaddaba ilaahay uu ku sheegay dadkii oo dhan uu wada laayey inay isagoo dadkii oo dhan wada laayay un ay ka dhigan tahay waxaan taa uga jeednaa qofka had iyo jeer isxigtaan ama tolkaagaa haddii uu dilo qof kaleoo muslimah oo isba walaalkaaya oo adigu aada garab gashaad tidhaahdo war ninku tolkiibuu ka mid ahaaye bal si aan loo dilin aan maaragtay badbaadinno aan badbaadinno oo meelaha ha ku soo dhuuntay ee lacag ha la siiyo ama kii halkan jooga uu idhaahdo bal waxa loo dira beleda si aan meelaha looga helin hala soo dhoofiye baasaboor foojariya waxun ha loo eego oo ha loo ururiya waxaa halkan hala keeno waxaaba laga yaabaa adigaagaa u howlgala inuu kugu nabaadna soo wax dhacaya maaha maxaa kaaga gudban dee aadna fakaannamaa qatala annaasa jamiican abeesaad soo waaridatay suni ka soo kabacayso dee way kugu nabi uun marka qofka mujrimkaah waa mujrim qofka mujrimkaa dadku hadday meel uga soo wada jeedaane dembiilaha ah waaba iska dhib yaraan lahayd arrintu laakiin mujrimkaasi intuu helayo meelo uu kala galo khaanado uu galo iyo suuqyo uu ka camirtay inta uu helayo qaar baanu garanaynaa markuu mid dilay magtii laga bixiyey oo mid labaad dilay oo laga bixiyey oo markuu kii sideedaa dilayba ayay idhaahdeen ma wadi karayna eh kan ha loo dilo waa ilaa kii sideedaad intuu soo gaadhayo taasi waa taa weeye sidaa daraaddeed ayaa sharcigeennu ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu xusay kaasoo la iska qabtay nolosha ku jirto walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab qisaasta nolol baa idinku sugan buu ilahay dadkiina aqoonyahanka wixii aqoon leh aqoontoodu ay halkaa gaadhsiin karta inay fahmaan qisaasta nolol wanaagsan ayaa idinku sugan macnaha samaaxadda shareecadday ka mid tahay qofka mujrimkaa haddii mid loo dilo in inta kale laga yaabo inay badbaadayso kii sida qisaasta nolosha ugu sugan tahay waxa weeye isagu kii uu dili lahaa wuu joogayaa isagiina wuu joogayaa dadkii kale saa isu daba socon lahaana way joogayaan way badbaadayaan marka arrintaa dilka camdigaa iyo saacidaaddiisa soomaalidu baac dheer bay ku leedahay oo qofkan mufsidka ahi haddaanu garab iyo gaashaanu ogeyn waxaan wuu ka gaabsan lahaa laakiin markuu ogaya in la qarinayo markuu ogaya in dabada la marinayo markuu ogaya in dhaqaalo lagu bixinayo markuu ogaya in reer hebe loola safanayo halkaasuu dabada gelinaya marka fakaannamaa qatala naasa jamiican bay habboonta inaad aaminto waa isagiyo dadkii oo dhan laayay oo xataa adiga ku dilay ayuunbuu ka dhigan yahay waaya way dhacday nin intoo wax soo dilay uu soo baxsaday isagoo qaar isxigaan ku dhex gabanaya ayaa qaar meesha ka sanqadheen kuwii uu la joogayah markaa dhagar qabana dhulkaa u dhaqdhaqaaqa baa layihi kuwii la joogay buu qaar ku nabay laba ka dilay leanna wuu shakiyo wuxuu isi waa baadidoonkii raacdareebkaga dhig buu isidhi marka arrintaa aad baynu ugu celcelinay waxa weeyaan ilaalintiisu macnaa inaan qofkii qofkii waa in la sheegaa isagu waa inuu isa sheegaa waajib bay ku tahay uhaa war anaa dile aakhiriya iftiinka dee dhanuun igu taliya kuwa uu ka tirsan yahay reerkoodii waa inay soo dhiibaan ay idhaahdeen waa kan arrinku idinku idinka go-a ciddaa wax laga dilayba arrinku ka go-a ilaahay baa wuxu uhi waman qutila madluuma faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura waman qutila madluuman qof ka gardarro lagu dilo ciddii ay isxigeen faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaan qofka gardarro lagu dilo dadkii ay isxigeen awood baan siiyey buu lahay dadkii ifka uu kaga tegey ee xigtadiisaha awood baan siiyey awooddaana nabigaa xusey calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa oo waxa weeye inuu ama qisaasto ama mag ka qaato ama cafiyo saddexdaaba isaga khiyaar wey haddaba awooddaasaan siiyey qofkaasi falaa yusrif fi lqatli dilka yuu ku xadgudbin isaguna innahu kaana mansuuran waa loo hiiliyey ilaahay baa u hiiliyey iyo sharcigii islaamka iyo madaxdii muslimiinta eh dilka yuu ku xadgudbin oo cid aan waxba dilin isaguna yuu dili marka nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa awooddaa aayaddu ay sheegtay buu fasiray saddexdaa midunbuu ikhtiyaaru leeyahay waaye sidaa darteed ayaa magta haddii xataa magba loo dhaafo qisaastii laga daayo isagaa loo bargoynaya bargooyay tidhaahdaa soomaalidu bargooyada waxa weeye waxa le wuxuu leeyahay baa lala wareegaya waxa le wuxuu leeyahay xoolaa ayaa la qaadanaya magtii laga goosanaya ilaa intay magti dhammaanayso magtiisuna way ka adagtay magaha kale imikaa la dhigaya muddo loo qaban maayo geela la qaadayaana waa geel wada culus oo wada qaaliya lix jir iyo shan jir iyo afar jir baa u yar geel qaaliya wey waktigeeduna waa xadidan yahay keligiina waa lagu leeyahay wax tolahoo kaloo lagu leeyahay ma jiro waxba lagaagama leh kaydinka ahe wax dilo magtiisa waxba lagaagama leh sidaa daraaddeed isaga ayay hawshaasi u taallaa ninkii wax dila haddii qisaastiiba lagaba dhaafo magta laga doonayaa isagay u taallaa markaa laba midun bay noqonaysaa inuu xoolahayo oo dee lala xisaabtamuu iska bixiyo iyo inuu dee maqorofad qaato oo uu soo dawarsado aryaa la wax siiyey dadka la dhex maro oo war dhiig baa igu go-ae mag baa laygu leeyahay bal iga bixiya oo meelaha uu maro oo saas oo dawladaha oo shaksiyaadka oo sharkadaha oo saas uso markaa dee warsiga uu ku jiro wax waad ugu ridi kartaa haddaad dee tol tihiin oo waad odhan kartaa bal intana kusii dar yaa allaha kaa dhaafo gefkii aada gashay waaye laakiin in isagii halkan uu iska fadhiyo oo dabeetna odayaashu intay koofiyadii usoo gashadaan iyo cimaamadii rashwaanig ahayd dhulka loo xariiqo laydhaah maxaynu xeer u lahayn horta dee intaasaynu xeer u lahayn dee intaa waa xeerkii hore u go-ays inta kalena hooya oo isagiina halkan uu iska qayilayo oo inuu waxbaba warka hayninba dee way udhib yaraanaysaa aroortaynu mid kale ku nabo halkaasibaa mar jaranjaradu halka ay maraysaa halkaa weeye saasuu sharcigu u adkeeyey waxaa la yidhaahda dilkaa khatarta ah waaya dilka noocaasi marka uu dhaco in la yidhaahdo dadkii wax laga dilay ee awoodda sharciguu siiyey intay awooddoodii weydaartaan sidaa ilaahay uga digayuu leeyuu ku xadgudbin awoodda inay iyaguna yidhaahdaan hebelkii isaga ahaayo wax naga dilay hebelka yagii uma dhigmo sooma dhacdo ka iyagu nin weyn oo muddo kala buu ahaayo aqoon-yahan ahoo taajir ahoo xabadkan yaro ducufka ah uma dhigmo ka mudakarsan yahay marka iska dhaqaajiya annagaa midh eegane intaa uu yidhaahdaana waa ayaan darro aada iyo aada u weyn waxa labaadoo iyaduna khatarteeda leh in halkii maxaanku idhaahdaa waa aanadii taa hore aanadii bay ahayd in cid kale loo dilo oo la dabagalo aada bay khatar u leedahay waxa jariimad kale ah in intoo isagii magta laga qaato oo magay dadkii ku raali noqdaan haddana isagii dilaan ama qaar kala dilaan waxaasoo cuduri wuu inahayaa waxaasoo cudurihi ama ka warhay ama ha ka warhayninoo waa waxa waa silsilada dheer ee khatarta badan ee dadkeenii wareerisay weliba caailadaha isasiixiga iyo u badan marar badan iska daaya hebel maka- markaasay soo xidheen iska daaya waanu cafinay magna dooni mayna dhaafnayna mid kaley dilaya hase leeyin kii horu leega subxaan allah ilaahayna wuxu uhi walaa taziru waasiratun wisra ukhra waxa aanada la idhaahdo dee halkaasuu islaamku ka taagan yahay qofna qofka kale dembigiisa inaanu qaadaynin aakhira iyo adduunyada midnaba dilku waa ka halkaa islaamku uu ka taagan yahay awal alxuquuq xuquuqda kii u horeeye weeye qofka naftiisa loo dayn waayo maalna loo dayn waayo sharafna loo dayn maayo cirdi iyo dheg loo daynayaana ma jiro intaba meel baa laga dhacayo marka dilka aynu usoo noqonno taasi waxay ahayd fikir guud inaad ka qaadato mowqifka islaamku uu ka taagan yahay qofka muslimka ah dilkiisa ka gaalka abaa yimi gaalka dee qaybuu leeyahay gaalku qaybuu leeyahay mid waxaa oo islaamku u qaybiye meel qura mu wada dhigin gaalada iyo waxa aynu ka yeelayno mid waxaa la idhaahdaa dhimi baa la idhaha dhimi oo waa sidii baaniyaalka oo kale dad inagu dhex noolo muwaadinka labaadaho sharcigeennuna uu xukumo oo garsoorkeenna iyo maamulkeenna hoos yimaada cashuurna bixiya halka qofka muslimkaah saka uu ka bixiyo isaguna cashuur buu bixiyaa macnaheed waxa weeye dee islaam haybad lahoo saasoo kaleo dabadna dadka gaaladaa ku dhex nool iyo halkanaa iminka ku jirtaan qofka inoogu jira ee idinku muwaadinka labaad halkan aa ka tiina iminka iyaga u dhex fadhidaan qofka inoo dhex fadhiya ee sharcigeenu xukumayo kaadimi baa la idhaahdaa midna waxaa la idhaahdaa mucaahad ballan baa lala qortay siduu nebi maxamed ula qoran jiray calayhi salaatu wasalaam suuratu tawbana ilaahay kaga warramayo cahdi baa la dhigtay muddada intaa la eg inaynu isdayno xabad joojin la sameeyo kaa waxaa soo raaca kii musta'manka ahaa oo dadka muslimiinta ah had iyo jeer ku rogaayo ku kiciyaaun maahe istaraatiijiyaday leeyihiin xagga ummadaha ay ula dhaqmaan oo qaarkood waxaa lala dhiganayaa heshiis qaar kale waa la isyar gaashaanbuuraysanaya oo sibaa is waa musta'man baa laydhaha macnaha waa la isnabadgelinaya oo isagoo nebigu la dagaalamaya quraysh ayaa haddana qoolo khusaaca la ydhaahdo kaba sokaysay maka kaanuu caybatan lahu waxay u ahaayeen sirta ayay usoo qaban jireen heshiisna wuu lahaa wuu sii dhex mari jiray wuu dhaafi jiray waxalla wixii wararana way u keeni jireen rasuulka sal allahu alay waslm iyagoo gaalaha uu ka faa'idaysan jiray marka wuu nabadgelin jiro waa dhaafi jiray qaybna waxaa la yidhaahdaa gaalka xarbi xarbigu waxa wey kaxabaddu inaga dhex ogan tahay ee bidhaantun inaga dhexayso marka kaa dilkiisa in la dilo xoolahana laga qaato waa garbay tahay isaguna dee markuu ku arko hadna wuu ku dilaya xoolahaagana wuu qaadanaya xabad baaba inaga dhex oogan marka fiqiga loo noqdo islaamiga iyo jihaadka ka la dilaya waa kaa weeye xarbigaah ee xabaddu inaga dhex oogan tahay kuwan kale oo dhan waa la nabadgelinaya siduu nebigu u nabadgelin jiray calayhi salaatu wasalaam fiqigana macruufka ku ah waaya marka kuwaa kale dilkoodu waa xaaraantinimeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam urta jannada ma helo qofka mucaahadka ah ka dilaya buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kaa ballanta lala dhigtay qofka dilaya ee shakhsiyaddii islaamka meel kaga dhacaya ee ku tirinaya dadka muslimiinta inay yihiin dad khaa'imiina intay ballan galaan haddana dilaya kaasi urta jannada ma helo adigu almuhim meel qura islaamku mu wada dhigin laakiin sidaasuu u qaybiyey marxaladahaasuu ka dhigay taasi waa taa haddaba dilku saddex qaybood buu noqdaa camdi khada shibhu lcamdi midi waa dil camdi ah midina waa dil gafa midina waa dil labadaa udhaxeeya maxaa tilmaantoodu kala noqonaysa dilka camdiga ahay waxa weeye qofkii uu dilayey wuu ula badheedhay waxaanuu ku dilayo waxa uu isticmaalayna waa shay had iyo jeer wax dila soo intaa lama fahmin wuxuu ku isticmaalay qalab had iyo jeer wax dila dilkiisana wuu badheedho hebelkan isagaa wuula qastay marka waa camdi bud buu qaatay madaxuu ku kala dilaaciyey rasaas buu la egtay wuu ku kala jeexay waran buu ka taagay waaya irbad buu ku muday sun buu waraabiyey iswada raaci ama sixir buu ku waxeeyey ama markhaati buu ku furay beena soo markhaatiga laba markhaati hadday soo kaxaysaan ama afar markhaati oo been furaya qof dil loo haysta ay ku markhaati furaan soo macnaheedu inuu dil yahay maaha dilka camdiga ahay waa kaa dilka gefka ahina waxa weeye qofka wuxuu u waxbuu wax wax dila ayuu isticmaalay laakiin qofkan ba uma jeedin ugaar buu ujeeday maalan ama gidaar buu tooganayay qofka umuu jeedine wax kale u jeeday wixii dabeedna waxay ku dhacday qof bani aadam oo saasuu ku dhintay khata baa la idhaahda khata wataa aayadda ilahay ku caddeeyey ka saddexaadna waxa weeye shibhu lcamd ama camd lkhata ayaa la idhaahdaa labadu ka dhexeeya isaga tilmaantiisu waxa weeye qofku qofkan wuu ula qastiyey qofkan hebel wuu qastiyey laakiin agabka uu isticmaalay ee dilay baan ahayn mid had iyo jeer wax dila fartu meelaha kaga gujiyo way ka raacday ile qaar baa naxo oo fulayaala dadka wadnuhun istaagaaye ama ul yar buu saa ugu gujiyey ama wuu ku dhuftay wax yaroon sida caadigaa wax dilin ayuu hebelkan ula qasto way ka raacday ilaahay idankii muwaafaqatulqadarna ha ahaado dilka iyo qadarkuba ha kulmeene liiskaasun buu gelayaayo kaana waxaa la yidhaahdaa camdulkhata ama shibhu lcamd kan camdiga ah isaga axkaamtiisa soo aragnay laakiin labadan kale iyaga waa magun iyagu qisaas male labadan kale labadan kale qisaas male waa mag inkastoo magtoodu yaro adagta yar kala duwan tahayo kan shibhul camdiga labada udhexeeya magtiisu isaga way adag tahay oo geelii camdigoo kale ayay shabahaysaa waaya xagga magaha marka la idhaahdo qofka bani aadamkaa waxaa wax ka waajibaan ma aha oo keliya qudhiisa ee waxaa la gaadhsiiyaa quri iyo qoomba uu noolaa marna qudhaa laga jaraa marna qoom baa loo geystaa wax kasta oo qofka bani aadamka ah soo gaadhaya ee dhiiggiisu uu dhowrsan yahay xaq buu u leeyahay in la siiyo wixii sharciguu qadaray xaq buu leeyahay waaya markaasaa dabeedna jidhka qofka bani aadamkaa qofka muslimkaa jidhkiisa waxaa sharcigu ka qadaray xubin walba waxbaa laga qadaray ilaa haddii la xangaruufto oo la dilaaciyo halkaa ama dhirbaaxa lagu dhufto oo ay casayso ama la feedo oo ay bararto muxuunbaa looga soo qaadaya isagoo dee saamaxa mooyaane isagoo saamaxa mooyaane karaa buu leeyahay qof waaya saa darteed baa maal ninka oo kale qofka muslimkaa haddii la sarrifo ilaa laba kun oo halaad buu gaari karaa ayaa ay tilmaamaan culimadu marka ay sii wadwadaan ilaa laba kun oo halaad marka jirhkiisa la sarrifo hadduu boqol halaad ahaa ninka muslimka ahi marka lasii rifan iyo lisan uu ku dhaco waslad waslad meelo fara badan ay googo-aan ilaa isagoo nool ayuu laba kun oo halaad ku dhowaan karaa dadku way la yaabaan marka qof nool la xaqo oo la idhaahdo dhowr boqol oo halaad baa laga xaqay war sawtii miduun aynu isku ogeyn boqol halaad waxaan faraha badane kasoo dareeray maxay yihiin way yaabaan dad waxaa taasii muujinaya xadiis camru bnu xasmi ninka la ydhaha uu warinayo qoraal uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam uu reer yamaneed u qorayay oo isagoo aan gaadhin uu dhintay nebigu abubakar baa shaabadeeyo markaasaa reer yamaneed lagu gaadhsiiyey qoraalkaa xadiidkaasi waa xadiid dheer ilaa labaatan xukun ayuu tilmaamayaao dilkii wixii ka waajibayay qudhi iyo qoonta wixii ka waajibayaba isugu jira marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya qofka qof mu'mina dila ee caddaynna la helo haddii ay ma ku raali noqdaan dadkii dhaxlayaasha ahaa waxa uu leeyahay ilaa an yardaa awliyaa lmaqtuul wa ina fi nafsi diya mi-atun min alibil boqol geela buu yeelanayaa ninki haddii ay ku raali noqdaan dhaxlayaashii buu rasuulku leeyahay eeg halkaa awliyaa lmaqtuul waa dadka xigtadiisa ahaa marka halkaa waxaa laga fahmayaa magtii waa dhaxaluun soomaalidu ma yaqaanaano markay magti soo qaadaan tolkun baa la idhahdaa kala qaata iyo wixii raga dumarku waxa waxba lagama siiyo magta waxay idhaahdaan maaragtay dee waa magoo marna annagaana laga qaadaa marna annagaa bixina marka marka hore konton baabay sii goostaan inta kontonka soo hadhayna dumarka waxba kama siiyaan iyaga kala qaata maca daalik magtiina waa dhaxal waa dhaxal oo mararka qaarkood haddii ninka ay dhexlayaan dumaruun dumarkaasunbaa qaadanaya magtiisa ragba waxba kama kama qaadanayaan mar haddii dhaxal la yidhaahdo dhaxalka cidda lahun baa la isweydiinaya ma rag baa mise waa dumar waaya mararka qaarkoodna waxaba dhici karta haddii gabadh la dilo oo mag laga soo qaado in ninkeeda iyo caruurteeda uun ay qaataan magtii tolkeedna ka qabo sharcigaasaa odhanaya inan bay dhashay ninna way ka tagtay de xaas xaas bay ahayd oo sawjkeediina way ka tagtay iyo inankeedii marka kan tolkee halaada laga soo qaaday ninkaa iyada sawjka ayu ahayd iyo inanka ayuunbaa kala qaadanaya walaalaheed iyo adeeradeed iyo kuma jiraan cidda keliyaha soo raaci kartaa waa haddii aabbaheed iyo hooyadeed ay nool yihin haddii labadaasi aanay noolayn tolkeeda waxba kama raacaya marka way ku dawakhaano waxay idhahdaan oo haddii maalan iyadu ay wax disho miyuu ninku wax ka bixin lahaa mar haddaan ninkan waxba ka bixinayn muxuu imika u qaadanaya dee meeshu xoogxoog maaha waa sharci magtii baa dhaxala dhaxalna waa sharcigu cidduu siiyo un waaya markaa wuxuu nebigu xadiidkaa ku tilmaamay in magtii boqol ay noqonaysa xagidiyada uu sii xusay sankiibuu xusayaa xadiidkaasaa ku sugan sanka haddii la jaro waa boqol halaad buu leeyahy sanku waa intaa jilicda san in qasabada ah intaa jilicda san wey haddii dul la jarana waa taydi bersan runbay noqonaysaa boqol kiiba soddon saddexdan faraad carabkii isagu waa magtii haddii carabka laga jaro qofka haddii bar laga jaro iyo haddii thuluth laga jaro kolba inta laga jaro unbaa loo cabiraya labada dibnood iyagana waa qofka magtiisi rag iyo dumar mid kasta ahaado debintiina de waa magun xubnahan xikmadooda iska leeyihiin qofka xubinkaasi uu ka maqanyun baa garan karaya wa fi dakari diya wa fi lbaydatayni diya waa xubnihii taranka xiniyihii waa ma gaara xubinkan kale ee maaragtay isaguna raggu waa mid gaara kii dumarkuna de waa mid gaara khatar cadiim islaantii wax gudaysay iyadana waa ama waa la qisaasi uun dee ama wuxuuna iska bixin doontaa un magtii haddii sharci la raacayo miyaa islaan dambe wax khariibta la arki lahaa maxkamadunbaa xukumi lahayd dabeedna sharcigunbaa loo bandhigi lahaa qoladan unbaa la weydiinaya islaantan idinkuna miyaa gudaysaan mise waa mag baa ka qaadanaysa warkaasiba uu dhammaan lahaa meela sokay ku meeraysanayaan iyo sidanaa la yidhi iyo sidanuu yidhi iyo dhaqankaan bedelaya waxan waa meel ficil u baahan hadal waxba kama taro marka kii ninka iyo kii dumarka mid walba waa magtiisii uun waa xubin cajiiba oo runtii dee dhibka la gaadhsiinayo qofkaa yare muslimadda ah ee miskiinadda ah ee weliba sabiga ah ee naxariista mudnaa dhibka la gaadhsiinayo wax bani aadam u dul qaadan karaba waa ka wenya haddaa waalidka laftiisu dee inuu aada iyo aada uga feejignaado wey oo hablihiina maaragtay arrintaasoo kale hooyooyinku aanay ku samaynin had iyo jeer edooyinka iyo habaryaraha iyo ayeeyooyinka iyo waxaasaa ku khasba hooyada laftigeeda sibay u afduuban tahay waxaasaa sida ay dhagaha uga siday uga akhriyayeen sida shaydaanka ama gudaha ha kala soo hadleen ama halkan ha kaga afuufeene kuwaasaa qasbayada dabeed qofkii iyadoo la sitay waxaan ku tallaabsanaya laakiin waxaan waa in laga bareedhaa oo dadka laga badbaadiya runtii intii hore gaadhay mooyinka dambe waaya arax jabka buu nebigu xusay iyaduna inay mag tahay qofkao araxda ka jaba asulb duudka dheer intan laftan ararac baa la ydhaha ama duud baa la ydhaha laftaa dheere qotonta ee isa suran ee silsiladda ah silsiladdaa haddii laga jabiyo qofka yuu baaralaysba noqonin oo ha u fayoobaadeen macaanidii kale oo dabku haba iska jire isagana waa magtiisii weeye labadii indhood iyadana waa magtii ishu haba iska buuxdo oo waxbayay quruxdeedu ka dhinmi laakiin hadduu laydh un saa kaaga mariyo oo aragga uu tago amaba dawaba uu siiyo qofkii oo labada indhoodba ay nuurkii uu ka tago waa magtiisii uun nabarada soomaalidu ay isticmaalaan ee ma'muumada la yidhaahdo iyaduna waxa weeyaan iyo jaa-ifada ma'muumada iyo jaa-ifada iyo munaqilada mid walba nebigu uu qadaray ilaa waa inaad fikrad caamo ka haysto waxaad kala socoto ma'muumadu waxa weeyaan madaxa madaxoo qofkii lafta la jabiyo oo maskaxda aan waxba ka xigin jaa-ifaduna waa iyadoo caloosha la dalooliyo oo u gudaha u dhaco nabarku waa shaqooyinka soomaalida wey inay batrool ka qodayaan baad moodaa ama bud bay sitaan ama toori marka war marka hadalku isdhaafo kanuu markaa madaxa ilaa maskaxda gaadhsiinaya lafahoo dhan dhaafaya ama saasuu u gelinayaa toori saddex geeslaya warkooduba waaba intaaba ilaa haddii aanu halkaa gaadhin maba aarsanayaba marka waa saddex iyo soddon halaad iyaduna mid waliba taxaggan iyo taxaganiba waaye saddex iyo soddonka way ayuu qaaday bay dhahdaan innaga way la qabsadeen moogta farabadin fara markay ku fara badatay ayay yidhaahdeen ninkii hebel dakar buu ku dhuftay wallahi saddex iyo soddon ku qaaday lafi oo dhan baa jabay wey munaqiladuna waxa weeyaan waa marka laftu dhaqaaqdo marka wax lagu dhuftee laftu ay halkii hore ka kacdo meel kale ay tagto faruhu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam far waliba ragga waa toban halaad far waliba waa toban halaad markaa tobanka farood ayaa qofka magtiisii noqonaya soo ma haddii kuwii cagaha lagu darana dee mid waliba waa inta kuwa caguhuna waa magti iliga ilig waliba waa shan halaad waaya dee shan un baa loogu dhufanaya hadduu dawo cabsiiyo oo uu kaba soo daadiyo ka war jaad sunaysan buu udhiiba markaasay ka daatee wixiiba way dhici kartaa dee wuuna loogu dhufanaya shan un baa loogu dhufanaya tiradoodii iligu haddii uu madoobaado oo manfacu uu ka tagana waa la mid intuu madoobaado dakhtarku markuu sawirey wuxuu leeyahy kani ka waxqaba dambe male markaa haba ku jiree kol hadduu madoobaado u dhinto waa noocaa xubinku sidiisaba hadduu madoobaado ama uu noqdo wax qalalay oo aan shaqaynaynin waa loo soo qaadaa un waaya wuxuu nebigu xadiidkaasii raaciyay ina arajula yuqtalu bilmara ninkii gabadha waa loo dilaya hadduu gabadh dilo waa la dilaya isaga ee la odhan maayo isaguna wuxuu ahaa nin lab iyaduna dhadig bay hayde loo dili maayo la odhan maayo ee waa laba nafoodun waa loo dilaya markuu geelaa soo tiriyey wuxuu kusoo gebagabeeyey wa calaa ahli dahabi alfu dinaar ciddii dahab iyo lacag haysatana waa qiimo uun geelna waa geel wixii gooyaana waa geel marka waa in raytka qiimaha uu suuqa ka marayo iyo sayladda geel ayuunbaa lagu dhufanaya un marka la doonayo in la qiimeeyo waaya halkaa waxaad ka arkaysaa mathal mararka qaarkood waxaanu xukunaa qof rasaas dhabarka ka dhacdo intani baktibay intaasi kol hadday baktido qaarka dambe o dhan baa loo xisaabinaya xineeyihii xubintii taranka maxaan ku dhahdaa cagihii baryaha lafdigoodii labadii baryooda qaalila saxaradii kaadidii yaa halkaasaa laga wadaya ka ilaa sideed boqol oo halaad sagaal boqol oo halaad inuu gaadhaa laga yaaba isagoo baaskeeladii yaray wata oo riixanaya laakiin maxay sagaalkii boqol halaad ugu yaallaan kol haddii loo sarifayo oo loo arbaca arbacaynayo oo looga dhigaya wax yaroo qiimahoodu daciif yahay waxba kasoo qaad ma yeelanayo haddaba qisaastan aynu ka soo warramaynay marka la qisaasayo waxaa lagama maarmaana labada qof inay isu dhigmaan oo macnaha qofka laba qof oo muslimiin ay wada yihiin oo xagga dayaanada diinta isku mid a qofkii muslimkaa gaalkii looma dilayo ciqaab kale oo la maryaba waxaa kale oo iyadana shardiya inaan waalid u ahayn kan wax dilay hadduu waalid yahay iyadana looma dilayo ubadkiisa mid ka mid a hadduu ku dhagaroobo laakiin ubadku hadduu waalidka dilo iyagana waa la qisaasaya waxaa kaloo shardiya dadkan qisaasta xaqa u yeeshay inay isla waafaqaan qisaasta haddii maalan shan qof dhexlayaala yihiin ama qofkan la dilay dhowr carruura buu dhalay waarma ma lagu qisaasaa labana waxay idhaahdeen haa labana maya labada maya yidhi baa la raacaya magunbaa meeshaa ka sugmaysa waxay isweydiin la qofkii haddii shan qof dilaan ama tiro badani disha maxaa xukunkiisu noqonaya intoodao dhanba waa la dilaya hadday toban nin wada dilaan mid keliya toban kaba waa la dilaya cumar binu khadaab baa waktigiisii toddobuu leefsiiyey riwaayinka qaarkood say tilmaamayaan qaarna waabay ka badiyaane markaa wuxuu reer sancay ka mid ahaayeen war sanca gebigeedu hadday nin qura u heshiiso muslima inay dilaan waan wada layn lahaa buul colun baynu ku saari lahay waaya ilaa haddii kaloo la yidhaahdo cadad badani markay qof isugu tagaan lama laynaya haddii la yidhaahdo maxaa dhici lahaa dee kii la doonayaba darsinuunbaa isu kaxaysan lahaa dabeedna la isba weydiiyeenba marka albaabka islaamku wuu joojiyey sida kale cagsigeeda ama obasidkeeda haddii qofku uu dilo dersin dhan toban qof buu dilay ama labaatan qof buu dilay intuu qori qaatay iyaga maxaa la yeelaya qisaasna way wada doonayaana waxay dhahaan dhammaantayo qisaas baanu rabnaa de waa loo qori tuuri uun ilan nafo badan noqon maaye waa loo qori tuuriyo ka qorigu u soo baxo ayaa loo qisaas inta kalena mag bay leeyihin ama isaga ha ku yeesheen ama dowladda islaamku ha bixiso ama cid kaloo caawiso ha la hele intii kalena mag bay yeelanayaan marka la dilayo waxaa lagu dilaya wixii uu ku diloo kale oo maxaad uga naxaysaa dee wixii uu ku diloo kalun baa lagu dilayaa dee isba waxbuu ku dilaha ka nax haddii mid loo naxayo miskiinka madluumka abayta in loo naxay hore qaar baa yidhahda aa arsaasi armaana xuquuqul insaanka waafaqsanayn oo miyaanu insaan ahayn kii hore la dilay adigana saas oo kalea lagu dili doonaa haddaad daalinka u naxdo waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin yuhuudiya inan yar ayuu helay oo ari caraabinaysa yuhuudi mar kasta oo yuhuudi uu la gooni noqda buu nebigu leeyahy qof muslima maa khalaa yahuudiyun bimuslimin ilaa hama biqatli mar kastuu ku gooni noqdo qof yuhuudii qof muslima wuxuu ka fikiraa un dilkiisa ilahay baa u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam inantii yaray dhab buu siiyey laba dhagax buu isu barkiyo madaxuu ku bashaaqiyey madaxeedii buu bashaaqiyey iyadoo khiiqda haysa ayaa loo imi oo yaa ku dilo oo wixii cadowga ahaabaa la tiriyey mahebel baa ku dilay mahebel baa ku dilay mahebel baa ku dilay markii isagii lasoo qaaday bay sidaa tiri ma hadli karayso isagii baa loo yeedho wuu qirtay laba dhagaxu buu nebigu u dhigo uu ku bashaaqiyey bal yaa ku bashaaqin dee waaya yaa imika u bixi waaye marka taasi waxay tusinaysaa qofka wixii un in lagu dilayo laakiin waa markuu sharcigu ogol yahay hadduu sixir ku dilo ka war ama sine ku dilo ama liwaad ku dilo yaa la mari dee la dariiqada xalaash ah marka uu ku dilo ayuunbaa wadadaa la maraya dariiqo xaaraana hadduu ku dilo waa seef iyo rasaas iyo wixii lamid a baabkaa intaasaynu kusoo gebagabaynay waktigii baa intaa ku dhammaaday saacaddaha wa hada ma aquluhu waastagfir اllah jazakum اllahu khayra